جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabti ah afar iyo tobanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmaan idinkugu heennana waxaa ka mid a in ka badan lixdan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa gurmad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka ceelbaraf oo ay saameysay duqayn diyaaradaha cadowga ay ka geysteen deegaankaas askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran in ka badan lixdan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhacay deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax sabtiya taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalka abu xasaan waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaanka aboorey oo ah deegaan dhaca bariga walaayada hiiraan gaar ahaan deegaan dhaca duleedka degmada buulaburta iskuna xira degmooyin iyo deegaano dhaca bariga hiiraan dagaalkii shalay allah fadligiisa waxauu ka mid ahaa dagaaladii ugu cuslaa ee maalmahan ka soconayay ee deegaanka aboorey duleedkeeda cashirkana loogu dhigayay cadowga allah ee duulaanka ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dagaalkii shalay allah fadligiisa tira murtadiin ah ayaa madaxyada looga guray tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen ilaa iminka xogta aan hayno waxay xaqiijinaysaa in siddeed iyo toban askari murtadiin ah lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka aboorey laguna dhaawacay afartan iyo saddex kale oo murtadiin ah meydadkii murtadiinta ee lagu laayay dagaalkii shalay ayaa sidoo kale daadsan duleedka aboorey waxayna sii xoojiyeen ama sii badiyeen murtadiintii meydadkooda horey u daadsanaa duleedka aboorey kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay dagaaladii halkaasi ka dhacay lagu laayay iyadoona allah fadligiisa duleedka aboorey ay noqotay meel madaxyada looga gura ama qaboora u noqotay murtadiinta iyadoona maalin walba dagaal marku halkaasi ka dhaca murtadiinta ay kaga caraan tiro meydad ah maalin maalinka si dambeysana meydadka murtadiinta uu sii kordhaya oo halkaasi bilqan iyadoona saaka xaaladda ay tahay mid degan waxaana toddobaadkii labaad deegaanka aboorey si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta iyadoona raayada tawxiidku ay ka babanaysa deegaanka aboorey allah ayaana ku mahadsan oo cadowga allah aboorey duleedkeeda uga dhigay meel lagu xasuuqo rucbi iyo argagaxna ay ka qaadaan maalin walba ama saacad walbana ay ku waayaan rag cadowgaasi muhiim u ahaa oo saraakiil askarba isugu jirta dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay ciidanka mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray xerada xabashida etoobiya ee degmada diinsoor waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan haddii walaalka abu xasaan aan usoo laabana dhanka deegaanka aboore oo maalmihii u dambeeyey dagaalo culus ay ka socdeen allah mahadiisna si aad ah warbaahinada gudaha iyo kuwa dibadda ay u hadalhayaan si ba-na loogu xasuuqiyo cadowga allah ee murtadiinta tan iyo markii ciidanka mujaahidiintu toddobaadkii tag bilowgiisii ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka aboorey kulana wareegeen dagaal culus halkaasi ka dhacay iyo cadowga waxay isku dayeen muddo toddobaad ah inay gacantooda ku soo celiyaan balse allah subxaana wa tacaala ayaa ka diiday kadibna waxaa ka diiday ciidanka mujaahidiinta geesidii tawxiidka iyo deegaankaasi ula wareegay sidii shareecada allah tadbiiqeeda uga hirgelin lahaayeen dibna ugu soo celin lahayeen maadaama sanado ka hor cadowga allah dulaan uu ku qabsaday deegaankaasi iyadoona duleedka aboori ay noqotay meel murtadiintu lagu kala gaabiyo oo maalin walba miidad cusub iyo dhaawacyo cusub halkaasi ay kala kulmaan allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan waxaana xusid mudan in murtadiinta iyadoo diyaaradahaas liibiyada hawada sare ay ka taageerayaan toddobaadkii labaad ay u suurageli weysay in hal lug xataa ay la soo galaan deegaanka abuurey waxaana deegaanka abuurey toddobaadkii labaad si buuxda gacanta ugu hayo ciidamada mujaahidiinta waxaana leenahay geesiyada tawxiidka ee kaa jihaadayo ribaadkana kaga jira deegaanka abuurey oo ah geesiyaal allah subxana watacaala uu ku manaystay inay shaafiyaan qulubta muslimiinta waxaan leenahay waxaa tihiin rijaalun sadaquu maa caahadullaha caleyh allah subxaana watacaala ha idiin barakeeyo nasriga aad bacdallahi gacmihiina ku keenaysaanne allah subxana watacaala ummadda muslimiinta kuma fidneeyo waxaan dadka muslimiinta aan leenahay mar walba ducada aan ku kaalmayna walaalaha geesiyada tawxiidka ee ribaadka ka jira deegaanka abooriye waxaana geesiyadaasi aan leenahay jeeshkii islaamkaa tihiin oo abooriye ku jilba xiran jihaadaad xigtaan rijaal baa islaamka ka jira junuudii jaliil baa tihiin muslimka ku wada jiifaan jabbaar baa idila jire cadowga madaxyada jara oo jihaaduku mubaarak aad buu u mahadsan yahay tooshow kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
waa muuqaal xiise badan oo maalinnimadii shalay uu baahiyey kanaalka kataa'ib al akhbaariya waxaana muuqaalkani lagu soo bandhigayaa weerar si baan loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe weerarkan oo ka dhacay deegaanka warta dibis matare ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayay mujaahidiintu ku beegsadeen saldhigyadii ay deegaankaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka riddada ee uu soo tababaray turkiga muuqaalka oo soconaya in ka badan lix daqiiqo ayaa soo bandhigaya xaqiiqada dagaalka baaxadda leh ee halkaasi ka dhacay waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo u daadanaya difaacyadii murtadiinta iyadoona durbe maleeshiyaadka gaaladu cadbisteen ay bilaabeen inay isaga firxadaan fagaaraha waxayna kaamirada alkataa'ib soo qabanaysaa iyagoo raxan raxan u firxanaya
انطغى يوما علينا انطغى يوما علينا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم jiishahanada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo dhabarka ka tooganaya maleeshiyaadka riddada ee isaga sii firxanaya fagaaraha dagaalka iyadoo dhanka kalena muuqaalka uu soo bandhigayo bakhtiyada murtadiintii lagu gumaaday weerarka kuwaas oo daahsan gudaha saldhigga iyo sidoo kale bannaankiisa
وتعلمنا طعانا نقات لي بأبي دجانة من توقفنا سنانه وتبطرنا اغتيالا وتعلمنا طعانا وتعلمنا طعانا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم filinkan ayaa sidoo kale waxay kitaab al akhbaariya ku soo bandhigaysaa qaniimada baaxadda leh ee mujaahidiintu ka furteen maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa warta dibisa matara waxaana ka dhex muuqanaya askari murtad ah oo ay nolosha ku qabteen mujaahidiinta
فلا بقاء لجند الإفك والكذب يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة أنت الرد أنا وعا السيد أحمد درسمي عيدا كدولة كترسناي وكان عيدا كأننا قار لنتين قارنا لا عن قدام قارنا لا قبتي المجاهدين قبتين وحال لو قبتي warta dibisa matar aalagu qabtay anoo jiifa ciidankana wax loo baaloto miya waxsaas sii rideen anna al baaloto ma biridin shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye saan waaye allahay shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye saan waaye allahay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa gurmad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka ceelbaraf oo ay saameysay duqeyn diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen deegaankaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya gurmadkan oo ka koobnaa deeq lacageed waxay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe gaarsiisay qoysaskii ku waxyeeloobay duqaymihii cadowga saliibiyiinta ah iyo murtadiinta ay ka geysteen magaalada ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo ka duuleysa waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo ka warqabka xaaladaha shacabka muslimiinta ayay wilaayada usoo dirtay magaalada ceelbaraf guddi ka kooban dhowr xubnood si ay u qiimeeyaan baaxadda dhibaatada uu cadowga dadkaasi u geystay waxaana intaasi sii dheer in deeq lacageed la gaarsiiyey ku dhowaad laba boqol oo qoys oo dadka deegaanka ah mid ka mid ah guddigii ay wilaayada u xil saartay howlahaasi samafalka ah ayaa faahfaahinaya deeqda ay halkaasi gaarsiiyeen iyo dadka ka faa'iidaystay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sal alla ala nabi maxamed anigoo ah mid ka mid ah guddi ay wax soo xil saartay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe soo qiimeynta dhibaatooyinkii cadowga u geystay degmada caalbaraf ayaan qiimeyn kadib waxaa noo soo baxday deegaankaas cadowgu inuu ka geystay weeraro baahallimo ah oo kor iyo hoosba leh oo saameeyey shacabka halkaas deganaa taasoo sababtay in muxuu ahay burbur naf bani aadan iyo burbur hantiyeed iyo dhibaatooyin isugu jiray gubad guryo fara badan intaas kadib markii aan warbixinta ku celinay wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe waxay u qaybisay dadkii u nuglaayay ee deegaanka ku noolaay lacag ku dhow toddoba kun oo doolar lacag ku dhow toddoba kun oo doolar ayaa wilaayadu usoo dirtay annaguna waxaan gaarsiinay dadkii mudnaa ee uga sii mudnaa ilaa boqol iyo toddobaatan qoys ayaana muxuu ahay ka faa'iidaystay deeqdaas ay u soo dirtay wilaayadoodu waxaana u sheegaynaa dadka ku nool deegaankan in wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe intaas iyo in ka badanba ay muxuu ahay la damacsan tahay haddii ay tahay muxuu ahay magdhowgii soo gaaray iyo burburka iyo baaxadda soo gaaray wilaayadu waxay ballan qaaday inay ka geysato gacan libaax waana ka sugaynaa jazaakum allahu khayran asalamu calaykum raxmatullah gurmadkan ayaa imaanaya xilli shacabka magaalada ceelbaraf ay hoos harsanayaan raayada towxiidka taasoo allah fadligii kadib ku timid nafurka ay sameeyeen geesyada towxiidka oo bilihii lasoo dhaafay taqadum ballaaran ka waday wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintan uu ku hayay cazaam carafaat maxamuud maxamed waa askari muddo sannadaha ka tirsanaa murtadiinta waxauna si gaar oga tirsanaa maleeshaadkii lagu soo tobabaray dalka elitariya waxauna isagoo taa'iba isku soo dhiibay wilaayada galgaduud isagoona lagu soo bandhigay degmada buuqa qable waraysi la yeelatay idaacadda islaamigii andalus ayuu xusay inse dalka oga soo badbaaday weeraro ka dhacay deegaanada masagawaay iyo alkowthar ee wilaayada galgaduud iyo shabeellada dhexe waxauna baaqtobadkeena u diray maleeshaadkii horey ooga tiirsanaa magacayganoo ku bilaaya maxamuud maxamed anagu waxaa ahaa dhibintaanoo dowladda ka tirsanaa ee tobarna xilligii hore waxaa kusoo qaatay dalka eritereya labada kun iyo labaatanka bishii lixaad aan ku biiray kadib aday cabaar sanooyin kadib aan soo noqonay waxaa imaanay xamar xamar markaa na keenay waana qalabeeyey qalabeynta kadib waxaa aadnay dagaal waxaa ka qayb galay kii misigawaa kadib dagaalkii ugu dambeeyay hadda waxaa kusoo qayb qaatay alkowsar kadib xamar aa ku laabtay shaqsi ahaantii u laabtay markaa laabtay kadib haddana diyaaradda liigu soo celiyey markaa diyaaradda liigu soo celiyey oo liiga keenay buuluburti buuluburti laga qaaday caadi baa liigeyey caadi baa si iskayga ugu soo baxay waxaa gocaansaday in aan ka dhex baxo waa soo noqday dhinaca mujaahidiinta isu soo dhiibay waa soo baxay meeshii mujaahidiinta joogaana imaaday saas awligeeda isu soo dhiibay walaalahii sifaan ii soo dhaweeyeen aada u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaa ugu baaqayaa in horta qofkii inaad duurka iskaga jiri rabo oo dantiisba aqoon ku jiro ha rafaasanaada halaweyne maalin waa kanacay waa lagu soo burinay saan kuma feene waxaa dhihi laha isoo dhiib taa isoo dhiibta waa lagu soo dhaweynaa si wanaagsan waa lagu soo dhaweynaa waxaa dhihi lahay isku toobadkeena muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayay askarta taabiinta ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta kuna soo biiray safka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mid a intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu